بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري حديث بقل يصدن يا فرات qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga oo dhaha man saama yowman qofkii sooma hal maalin fii sabiili illaahi jidka ilaahay dhexdiisana ku sooma bacada allaahu wajhahu ilaahay wuxuu ka fogeeyaa wejigiisa cani nnaari naarta sabciina khariifan toddobaatan gu ayuu ka fogeeyaa yacni toddobaatan sano ayuu ilaahay wuxuu ka dheereeyaa naarta wejigiisa asaga iyo naarta waa la kala fogeeyaa qofkii hal maalin jidka ilaahay ku sooma xadiiska boqol iyo soddon iyo shanaad can zayd ibni khaalidin radia allaahu can zayd ibni khaalid aljuhani أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاaل rasuulka ilaahi wuxuu yidhi maن جahaزa qofkii diyaariya غاaزiyan nin ku duulaa fيi sabiiل lah jidka ilaahay oo wuxuu ku dagaalgeli lahaa iyo sahaydiisii iyo hubkiisii iyo saanadiisii u dhammaystira faqad qazaa alla ninkaasi dagaalka waa uu ka qayb galay duulaanka wuu ka qayb galay ninkaasi waman khalafa qofkii uga dambeeya ghaasiyan nin dagaal aadaah fii sabiililah jidka ilaahay nin ku duulaah qofkii ugaga dambeeya reerkiisa bikhayrin wanaagna ugaga dambeeya faqad khazaa ninkaasi dagaalka iyo jihaadka wuu ka qayb galay nabiga sala allahu calayh waala wasalam wuxuu leeyahay qofkii nin ku duulaa waddada ilaahay hubkiisii iyo saanadiisii iyo sahaydiisii wuxuu u baahnaa u dhammaystira qofkaasi dagaalka iyo jihaadkii uu ka qayb galay sidoo kale qofkii dagaalka aaday ee khaasiga ahaa ama mujaahidka ahaa reerkiisii iyo caruurtiisii qofka kadibkiis maamula wanaagna ugu maamula qofkaasi asagana jihaadkii iyo qaswigii uu ka qayb galay xadiiska boqol iyo soddon iyo lixaad can abi hurayrata radi allaahu canhu yaquul qaala اnabiyu sala اllahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi man ixtabasa qofkii celiya oo xayira farasan faras fii sabiililah jidka ilaahay qofkii faras uu ugu talagalay inuu dagaalka iyo jihaadka uga qayb galo qofkii meel ku xira iimaana billaahi asagoo ilaahay rumaysan qofkaas faraska celina wa tasdiiqan biwacdihi asagoo rumaysan ballanqaadkii ilaahay ilaan qofka faraskaas xayiray ee ugu talagalay inuu jihaad ku aado ilaahay wuxuu u ballan qaaday qofkaas inuu thawaab iyo ajir fara badan uu siin doono asagoo rumaysan ajirkaas inuu heli doono fa inna shibacahu dheregtiisa faraskaas dheregtiisa wariyahu iyo cokanaantiisa hadduu raashin ka dhergo iyo hadduu biyo ka dhergo wariyahu iyo cokanaantiisa wa rawthahu iyo digadiisa iyo wa bowlahu kaadidiisa fii miisaanihi qofkaas miisaankiisa dhexdiisa ayay kuwaasoo dhan ahaanayaan miisaankiisa xasanaadka ayaa loo saari doonaa fii miisaanihi miisaani xasanaatihi miisaanka xasanaadkiisa ayaa waxaasoo dhan loo saaraa yowma alqiyaama maalinta qiyaame wax allaali wixii uu siiyey iyo fadalaadkiisii waxaas oo dhan miisaankiisa xasanaadka loo saaraa biyihii uu siiyey iyo biyahaas fadalaadkoodii cuntadii uu siiyey cuntadaas fadalaadkeedii waxaas oo dhan miisaankiisa xasanaadkiisa ayaa maalinta qiyaame loo saaraa xadiiska boqol iyo soddon iyo toddobaad can mucaadin radia allaahu canhu qaal mucaad ibni jabal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam calaa ximaarin nabiga mid la saaran dameer oo lahu nebigu uu leeyahay ridfigu waa dameerka meesha dambe inaad ka fuusho qofka meesha hore saaran maahane meesha dambe ayaa waxaa la yidhaahdaa ridfi ama radiif waxaa la mida mootada qofka mootada kaxayna maahane qofka dambe oo meesha xagga dambe ka saaran ridfina waa la dhahaa radiifna waa la dhahaa marka nabiga ayaan xagga dambe waxaan kala saarnaa ayuu yidhi dameer oo nabigu leeyahay oo yuqaalu lahu la yidhaahdo cufayr nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam dameerkaas magacaas leh ayuu lahaa farasna waa uu lahaa halna nabigu sala allahu alay slam waa uu lahaa dhammaantoodna waa wada fuuli jiray xadiiska marka wuxuu muujinaa inaysan wax dhibaato aysan lahayn dameer laba qofood inay isla fuusho laakiin waa hadduu xamili karo haddii uusan xamili karin ma bannaana laakiin hadduu awood u leeyahay ilaan dameeradu isku awood maaha isku xoogna ma aha hadduu awood u leeyahay way bannaantah hadduusan awood u lahaynna ma bannaana faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi waala wasalam yaa mucaadu mucaadow hal tadrii ma taqaanaa maa xaqu llaahi xaqa ilaahay waxa uu yahay calaa cibaadihi oo addoommihiisa uu ku leeyahay xaqa ilaahay addoommihiisa uu ku leeyahay ma taqaanaa wamaa xaqu lcibaadi cala allah addoommaduna xaqa ilaahay ay ku leeyihiin ma taqaanaa qultu waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa ku ogaal badan aadaabtii saxaabada ayaa sidaas ahayd waxaysan oqoonin allah warasuuluhu aclam saasay dhihi jireen qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala wasalam fa ina xaqa allahi xaqa ilaahi calaa cibaadihi addoommihiisa uu ku leeyahay wuxuu yahay an yacbuduu addoommadahu allah inay caabudaan walaa yushrikuu bihi allahna inaysan la wadaajin shay-an waxba cibaadada ilaahay cid kale inaysan waxba ugu darin shay-an marka waa nakiro oo nafyi uu ka horeeyo nakirada haddii nafyi marka uu ka hormaro cumuumay faa'iidaydaaho walaa yushrikuu bihi shay-an waxaa soo hoosgela ah inaysan ilaahay la wadaajin cibaadadiisa dhagax sanam dibi xayawaan kale noolo kale nebi malag cidna inaysan la wadaajin cibaadada ilaahay ilaan cibaadada ilaahay ama malag ha ahaado ama rasuul ha ahaado ama weli ha ahaado ama shaksi kale ha ahaado ama jamaadaad ha ahaadeen cid kale oo ilaahay lala wadaaji karaya ma jirto allah keligiisa xaq u leh haddii cid kale cibaadadiisa lala siiyana waa qofkii sidaas yeelaha waa mushrik qofka mushrikaana ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey naartiisa ee jannadiisa yacni a wuxuu ka xaaraantinimeeyey jannadiisa ayib waxaan ognahay nasaarada inay gaalo yihiin ilaahayna qur-aanka uu ku sheegay maxayna ku gaaloobeen cibaadada ilaahay ayay waxay la wadaajiyeen addoon addoommada ilaahay ka mid ah nebiyullaahi ciisa oo waxay yidhaahdeen nebi ciise waa ilaah cibaadada ilaahay buu wax ka leeyahay saas daraaddeed ay ku gaaloobeen ilaahay wuxuu qur-aanka noogu sheegay maalinta qiyaame dadka nasaarada ah ayagoo jooga ilaahay inuu nabi ciise warso doono a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ciisow dadkan ku caabudi jiray ma adigaa ku yidhi aniga iyo hooyaday na caabuda madaasaas ku yidhi anta qulta linnaasi itakhiduunii aniga iyo ummii hooyada ilaahayni min duuni illah laba ilaah naga dhigta madaasaas yidhi ma adiga u sheegay marka adiga hooyada ay ku caabudayeen inay ku caabudaan marka wuxuu dhihi doonaa nebi ciise rabbiyow aniga waxaan ku idhi wixii adiga aadi amartay oo ah in adiga lagu caabudo maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allah rabbii wa rabbakum ma aanan dhihin xaqna uma lihi inaan sidaas idhaahdo saasuu dhihi doonaa wuu ku beri noqon doonaa waxaqu lcibaadi xaqa addoommadu ay ku leeyihiin cala allah ilaahay ay ku leeyihiin anlaa yucadiba allah waa inuusan caabudin man laa yushriku bihi shay-an qofkii isaga waxba aan la wadaajin waa xaq addoommadu ilaahay ay ku leeyihiin inuu jannada geliyo qofkii asaga cibaadadiisa u khaalis yeela oo shirki ka ilaaliya ballan ilaahay u qaade waaye xaq addoommadu ilaahay ay saareen ma aha waa xaq ilaahay isagu isi saaray faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru bihi nnaasa qowlkan iyo warkaan aa ii sheegtay dadka miyaanan ugu bishaaraynayn afalaa ubashiru miyaanan ugu bishaaraynayn annaasa dadka bihi qowlkan khabarkan qaala nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi waala wasalam laa tubashirhum dadka ha ugu bishaaraynin oo ha u sheegin fayattakiluu maxaa yeele waa isku hadlaynayaan mucaad radia allaahu canhu wuxuu aad ugu farxay qofkii ilaahay aan u shariig yeelin ilaahay inuu jannada gelinaa markaasuu wuxuu yidhi dadka muslimiinta rasuulka ilaahay maan u sheego nabigu sala allahu calayhi waala wasalam wuxuu yidhi haddii aa u sheegto waa isku hadlaynayaan qof kasta wuxuu leeyahay shirkiaan iska ilaalina haddii shirkaan iska ilaaliyana jannadaan gela saasay dhahayaan marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ha u sheegin si khaladahay u fahmayaane intaas keliyana ma ahane dadka cibaadadaa laga rabaa waxyaabo badan oo ilaahay uu waajibiyeyaa jira waxyaabo badan oo ilaahay uu xaaraantinimeeyaa jira waxa ilaahay uu xaaraantinimey shirku ha ugu weynaado laakiin cibaadaad badan addoommada laga rabaa mucaad radia allaahu canhu aa waxaqu lcibaad addoommada xaqoodu cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin anlaa yucadiba ilaahay waa inuusan cadaabin man laa yushriku bihi shay-an qofkii asaga waxba aan la wadaajin inuusan ilaahay cadaabin mucaad radia allaahu canhu markii uu dhimo rabay bacdamaa nebigu uu yidhi laa tubashirun fayatakiluu ha ugu bishaaraynin waa isku hadlaynayaane mucaad wuxuu u fahmay nabiga sala allahu calayhi waala wasalam reebitaanka uu ka reebay dadka inuu xadiiskan u sheego mutlaqan inuusan ahayn saas daraaddeed markii uu dhimo rabay ayuu xadiiskan sheegay waxaan ka cabsaday uu yidhi xadiiskii nabiga sala allahu calayhi waala wasalam inaan qariyo anu qofna aan u sheegin inaan dhinto maalinta qiyaamana aan noqdo nin cilmigii qariyey saasuu u fahmay saas daraaddeed markuu dhimo rabay ayuu sheegay xadiiska boqol soddon iyo sideedaad can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waala wasalam qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alkhaylu lihalaaثatin farduhu saddex qofood ayay u ahaadeen dadka fardoolayda ah yacni waa saddex nooc oo fardaha haysta qofba sibuu u haysta iyo niyo lirajuli nin ajrun ajir bay u yihiin qayb ka mida dadka fardaha haysta ajir bay ka helayaan fardahaas walirajuli ninna sitrun asturaad bay u yihiin oo wuxuu uga dhowrsanaa inuu dadka baryo oo gacanta u howrsado wa calaa rajuli ninna wisrun dembi bay ku yihiin saddexdaas qofood ayay u qaybsamaan dadka fardaha haysta fa ama aladii lahu ajrun ninka asaga ajarka uu u yahay fa rajulun waa nin rabatahaa khaylkii ama fardihii xiray fii sabiililah jidka ilaahay yacni wuxuu faraskan u xiray wuxuu rabaa inuu calaf siiyo inuu u diyaariyo inuu ku dagaalamo oo jidka ilaahay ugu dagaalamo oo jihaad uu ku aado faraska marka saasuu ugu xiran yahay niyadaas darteed buu faraska u xiray rabatahaa fii sabiililah fa ataala xarigii buu u dheereeyey faraskii fii marjin goof dhexdiis dhul waasic ah oo daaqsin ah ayuu intuu ku xiray xarigga u dheereeyey fii marjin goof dhexdiis aw rawdatin ama beer dhexdeed ayuu xarigga ugu dheereeyey famaa asaabat wixii ay asiibto yacni fardahaas waxay asiibaan fii tiyalihaa daalika xariggeedaas loo dheereeyey ee kaasa waxay ku asiibto min almarji oo goofkaas ay ka cunto aw irawdati ama beertaas ay ka cunto kaanat lahu xasanaatin xasanaad bay u noqonee xargii buu u dheereeyey markaasuu goofkii kusii dhex daayey ama beertii kusii dhex daayey wixii ay ka cunto wixii fardahaas ay ka cunaan beertaas ama goofkaas dhexdiisa ajir bay u yihiin asaga maalinta qiyaame walow annahaa ayadu yacni fardihii qatacat hadday goyso diyalahaa xarigeedii loo dheereeyey hadday goydo fastannat ay boodo sharafan hal bootin ow sharafayn aan laba bootin kaanat waxay ahaanee awraahuhaa digadeeda iyo wa aathaaruhaa raadkeedu xasanaatin lahu asaga xasanaad bay u noqonayaan fardihii uu xarigga u dheeray haddii xarigga intay goostaan ay cararaan bootintaas ay boodayaan cararidaas ay cararayaan raadkaas ay qaadayaan maalinta qiyaama ajir ay u yihiin asaga waa ajir xisaabsanaa fastannat hadday boo- hadday boodo sharafan hal bootin oo sharafayn ama laba bootin kaanad waxay ahaane arwaasuhaa dheh kaanad waxay ahaane arwaasuhaa waa jamcu rawtin waxay ahaane digadeeda iyo waa aahaaruhaa raadkeedu xasanaatin lahu maalinta qiyaama xasanaad bay u noqonayaan walow annahaa marat hadday aydu soo marto binaharin webi fa sharibat minhu ay ka cabto biyihii webiga ay ka cabto walam yurid asagoo aan doonayn an yasqiiha inuu waraabiyo kaana daalika xasanaatin lahu xasanaad bay u yihiin hadduu webi la soo ag maro isagoo aan ku talagelin xataa haddii biyo ay ka cabaan cabitaankaas biyahi ay cabaayeen maalinta qiyaame miisaankiisa xasanaadkaa loo saaraa ajir bay u yihiin ajraa u socda hadduu ku talagalana waa min baabin owlaa intaas waa kasii ajir badan yahay walam yurid isagoo aan dooni an yasqiiha inuu waraabiyo kaana dalika xasanaatin lahu xasanaad bay yihiin warajulu nina rabatahaa fardihii wuxuu u xiray taganiyan inuu ku kaaftoomo oo ciyaalkiisa iyo reerkiisa inuu ku kaafiyo uu ku shaqaysto ayuu u xiray iyo wa tacafufan dhowrsi inuu ka dhowrsado dadka inuu gacmaha u hoorsado walam yansa mana iloobin xaqa allaahi xaqa ilaahay fii riqaabihaa luqunteeda uu ku leeyahay walaa duhuurihaa dhabarkeeda uu ku leeyahay xaqa ilaahay dhabarkeeda fardahaas dhabarkooda iyo luquntooda uu ku leeyahana ma uusan iloobin xaqa uu dhabarkeeda iyo luqunteeda uu ku leeyahay oo ah inuu waraabiyo inuu calaf siiyo inuu xuquuqdooda oofiyana ma uusan iloobin inuu inta ku shaqaysto markuu ku shaqaysto isagoo waxba aanan siinin uu meel isaga diro maya waana ku shaqaysanaa reerkiisii ciyaalkiisa waa ugu shaqaynaa xaqa ilaahay uu ku leeyahay oo loogu waajibiyey xayawaanaadkaas bahaayimta ahna waa gudanaa calafkoodii iyo waxay cuni lahaayeen iyo cabitaankoodii waxay cabi lahayen waxaasoo dhan waa fulina fahiya lidaalika sitrun qofkaas asturaad bay u tahay warajulu nina rabatahaa wuxuu u xiray fakhran faan inuu ku faantamo wa riyaa'an iyo istustus iyo wa niwaa'an inuu la collaytamo liahli lislaami dadka muslimiinta ah inuu ku faano inuu gaalada isku tustuso iyo dadka muslimiinta ah colaadintooda ayuu u xiray fa hiya wisrun calaa daalika ninkaas dembi bay u tahay dembiyuu ka helaa xadiiska marka khulaasadiisu wuxuu yahay xadiiskii cumar radi allahu canhu inama alacmaalu biاniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa ninkaana farasuu xirtay kana farasuu xirtay kana farasuu xirtay midna ajiruu ka helay midna asturaaday u noqotay midna dembiyuu ka helay oo maxay ku kala duwan yihiin niyadoodaa kala duwaneed xadiiska boqol iyo soddon iyo sagaalaad can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana yowmu ciidin cindii maalin ciid baa agtayda waxaa ahaaday kaana yowmu ciidin maa idiin qoran mise yowma ciidin baa idiin qoran yowma saasaa idiin qoran ma idiin rafcina ma idin godaa kaana yowmu waa ku goda adiga labadaba marka waa la samayn karaa yowmu ciidin iyo yowma ciidin labadaba kaana yowma ciidin iyo kaana yowmu ciidin labadaba yowmu marka haddaan dhahno waa kaana isimkeedii haddii aan dhahno kaana yowma ciidinna waa khabarkeedii oo lasoo hormariyey ilan kaana khabarkeeda waa lasoo hormarin karaa wa min dalika qowluhu tacaala wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin kaana yowmu ciidin maalin ciid baa wuxuu ahaaday maalinkaas maalinkaas ciid ayaa wuxuu ahaaday cindii aniga agtayda yalcabu suudaanu suudaantu inay cayaarayaan bidiraqi inay ku cayaarayaan gaashaamo iyo walxiraabi iyo warmo ayay ku cayaarayaan caaisha radi allahu canha waxay leedahay waxaa jiray maalin ciid oo dadkii madmadoobaa ee magaalada madiine joogay ee saxaabada ka mid ahaa ay ku cayaarayeen gaashaamo waa tababaranayaan iyo warmo fa imaa sa'altu rasuula allah sala allahu alay slam rasuulka ilaahay inaan anigu weydiiyey waimaa qaala iyo inuu yidhi tashtahiina tanduriin ma rabtaa inaad fiirsato faqultu waxaa idhi nacam haa inaan anigu nabiga sal slam aan kula hormaray oo aan idhi inaan fiirsadaan rabaa iyo inuu isugu bilaabay ma aqaane kolleyba waa fiirsatay faimaa sa'altu rasuul allah sal slam rasuulka ilaahay inaan anigu weydiiyo waimaa qaala iyo inuu yidhi tashtahiina ma rabtaa caashay tanduriin inaad fiirsato ma kala aqaane qultu waxaa idhi nacam haa kolleyba faaqaamani nabigu sal اlه slm wuxuu istaajiyey waraa'ahu gadaashiisa meeshay ku cayaarayaanna waa masaajidka nabiga sal slm dhexdiisa ay ku tababaranayaan faaqaamani wuxuu istaajiyey waraa'ahu gadaashiisa khadii ayadoo aniga dhabankaygu calaa khadihi dhabankiisa uu saaran yahay waa isku aadiyey xaggeyna markaas joogaan caaisha radi allahu canha waxay joogtaa gurigeedii oo masaajidka ku dheganaa meeshaasay ka fiirsane ويقول نبي وحو leeyahay دونكم يا بني أرفدة reer بني أرفدow waa dadkaas cayaar ahe دونكم wuxuu yidhi laaزima يعني cayaarta wada ha joojinina دونكم wada يا بني أرفدة حتى إذا مللت markaan daalay قاaل wuxuu yidhi xasبki intaan kugu filan tahay qلت waxaa ihi نacم ها bis waay markaa intaa way ugu filan tahay qaal wuxuu ihi fadhabii orad marka gurigaaga iska aad saasuu nebigu sala allahu calayh waala wasalam xadiiska marka wuxuu muujinaa nabigu inuusan u diidin saxaabadaas inay masaajidka dhexdiisa ay ku tababartaan waxaa kale oo xadiisku uu muujinaa nabigu sala allahu calayh waala wasalam siduu ugu dabacsanaa xaasaskiisa oo caaisha radi allahu canha markay tihi cayaartaas inaan fiirsadaan rabaa ayuu wuxuu yidhi kaale marka fiirso ilaa iyadoo ay ka daashay uu u taagnaa xadiiska boqol iyo afartanaad can ibni cumar can اnabiy salى اllahu alayh wali wasalam qaala cabdullahi ibni cumar waxaa laga wariyay nabigu inuu yidhi jucila risqii aniga arsaaqdeyda waxaa la yeelay taxta dilli rumxi warankayga warankaas hooskiisa meesha ka hooseyda arsaaqdeyda nabigu wuxuu ley sal اla slam waxaa la geliyey khaniimada وجuعiلa الdilaة dulinimo iyo والصagaaru iyo liidanaan calىa man qof korkiis ayaa la yeelay khaalafa amrii amarkayga khilaafa qofkii amarkayga khilaafana dulinimo iyo liidanaan ayaa korkiis ahaana u ley nabigu salى الlaه عalيه وaلي وsلم jucila risqii arsaaqdeyda waxaa la yeelay taxta dili rumxi warankayga hooskiisa meesha ka hooseyda dhulkaasa la geliya warankayga hooskiisu meeshii uu tago meeshaas hoosteeda haniimadii gaalada laga qaadanayay wa jucila dilatu dulinimo iyo wasaqaaru liidanaan waxaa la yeelay calaaman qof korkiis khaalafa amrii amarkayga khilaafa saasuu le nebigu sala allahu calayh wacala wasalam xadiiska boqol iyo afartan iyo koowaad can anasin ana nabiya sala allahu calayh wacala ali wasalama rakhasa anas ibn maalik waxaa laga wari rasuulku ilahi inuu u ogolaaday licabdiraxmaan ibni cawfin iyo wazubayr iyo zubayr ibn alcawaam oo labaduba ka mid ah alcashara almubashariina biljanna fii qamiisin inay gashadaan qamiis min xariirin oo xariir ka samaysan min xikatin cadho darteed oo kaanat bihima ayaa ku sugnaatay nabigu sala allahu calayh wacala wasalam waxaan soo marnay inuu ragga u diiday inay qaataan dharka xariirta ah ragga looma ogola maxaa yeele maalinta qiyaame ee dadka mu'miniinta a labisa doonaan saas daraaddeed adduunyada waa loogu diiday laakiin cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibn alcawaam nabigu sala allahu calayh wacala wasalam waa u ogolaaday daruuro darteed intay dagaalkii iyo jihaadkii ay ku jireena cadha ku dhacday isnidaamisaa ku dhacay dharka xariirta ahna waa dhar aad u jilcan oo korka u fiican markaasoo kale nabigu marka wuxuu u ogolaaday cadhadaas ku dhacday darteed rakhasa nabigu wuxuu u ogolaaday licabdiraxmaan ibni cawfin wazubayr fii qamiisin qamiis buu u ogolaaday min xariirin oo xariir laga sameeyey min xikatin cadho darteed kaanat bihim ayay ku sugnaatay isnidaamisaa ku dhacay xadiisku marka wuxuu ku dhisan yahay qaacidadii ahayd addaruuratu tubiixu lmaxduuraat mar haddii daruuro ay timaado waxyaabihii la xaaraantinimeeyey daruuradaa bannayne waa u ogolaaday nabigu sala allah alay salam xadiiska boqol iyo afartan iyo labaad can abi hurayrata qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wacala wsalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi laa taquumu saacatu saacadda qiyaame ma istaagaydo oo dunidan la soo gebagabayn maayo xataa tuqaatilu turka ilaa aada la dirirtaan turkiga sigaara alacyuni turkigii sigaara alacyuni oo indhaha yaryaraa xumra alwujuuhi oo wejiyada gadgaduudnaay dulfa alunuufi oo sananka dhadhabacnaay sankoodu u dhabacan yahay kaanna wujuuhahum oo aada u malayda wejiyadooda almajaannu gaashaamo almutaraqa ee maqaar lagu daboolay nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay saacadda qiyaame ma dhici doonto ilaa turki aad la dirirtaan marka nabigu sala allahu calayh waala wasalam dadka muslimiinta wuxuu u sheegay turki inay la diriri doonaan waagii dambe turkiga waa lala diriray qustantiniya waa dambaa la qabsaday turkigiina dad muslimiina markii dambe ay noqdeen nabiga sala allahu calayh waala wasalam marka warkii uu sheegay sax uu noqday dadkii muslimiinta ah turki inay la dirireen tilmaantii nabigu ka bixiyeyna sala allahu calayh waala wasalam waa leeyihiin laa taquumu saacad saacadda qiyaame ma istaagi doonto xataa tuqaatilu turka ilaa turkigaa la dirirtaan sigaara alacyuni turkiga indhaha yaryaraa xumra alwujuuhi wejiya guduudnaay dulfa alunuufi ee sananka dhadhabacnaay sankoodu u dhabacan yahay yacni sanan taagtaagan ma laha wejigoodu ku dhabacan yahay kaana wujuuhahum wejiyadooda waxaad u malaydaa almajaanu almajaan waa jamcu mijannin gaashaanka waxaad u malaydaa buu uhi gaashaamo almutaraqa ee maqaar lagu daboolay almutaraqa xaggee marka uga egyihiin xaggee nebigu uga tashbiihina gaashaamada noocaas oo uu tilmaamay iyo wejiyadooda xaggee iska egyihiin xagga wareegsanaanta min xaysu daa'ira gaashaamadii waagi hore la isticmaali jiray ee loogu talagalay qofka dagaalka ku jira inuu isaga celiyo warmaha iyo fallaaraha iyo waxaas gaashaankaas waxaa lagu dabooli jiray maqaar aad u adagaa lagu dabooli jiray marka nabigu wuxuu leeyahay gaashaamadii noocaas ahaa ayay wejiyadoodu u egyihiin sida kuwaasi u wareegsan yihiin bay weji wareegsanayeen yani wejiyo dhuudhuuban ma laha almutaraqa walaa taquumu saacatu saacadda qiyaamana ma istaagaydo xataa tuqaatiluu ilaa aada la dirirtaan qowman qolo nicaaluhum kabahoodu ashacaru dhogorta geela laga sameeyey walaa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma istaagi doonto xataa tuqaatiluu ilaa aada la dirtaan qowman qolo nicaaluhum kabahoodu ashacar dhogorta geel ay yihiin waa isla turkiga qayb ka mid ah ashacar marka haddii aad maqasho waa dhogorta geela ayaa waxaa la yidhaahdaa ashacar maya dhogorta geela waxaa la yidhahdaa alwabar ayaa la yidhaahdaa ashacar marka waa dhogorta ariga kaas wabaraa la yidhaahdaa xadiiska boqol iyo afartan iyo saddexaad can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aali wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo xagga rabbi baa layga faray dadka uu la diriraho uu sheegaana waa wixii aan muslimiin aan ahayn umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo may- marka waa qayb dadka un ka mid ah gaalada yacni xataa yaquulu ilaa ay dhahaan laa ilaaha ila allah faman qaalahaa qofkii kelimadaas yidhaahda faqad casama minii wuxuu iga badbaadiyey nafsahu naftiisa iyo wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqihi xaqiisa maahane lafdigaas ergaas uu ku dhawaaqay xaqiisa maahe hadduu la yimaado wax dhiigiisa lagu daadinaa waa la daadinaa wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna ilaahay korkiisay ahaatay xadiiskan xadiiskii cumar radi allaahu canhu uu soo deliishaday waaye markii abubakr radi allaahu canhu uu yidhi dadkii maanicu zakaadka ahaa ayaan la dagaalamaa cumar uu yidhi see ula dagaalamay rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faman qaala faqad casama minii nafsahu wamaal ilaa bixaqihi markaasuu abubakr wuxuu yidhi والله لأqاatilana man فرqa bيn الصلاaةi والزakاة faإna الزakاة xaq الmaal labadoodana markaas xadiiskii cabdulaahi bnu cumar ma haayaan ee xadiiskaas hadday ahaan hadday hayn lahaayeen isma qabteen labadoodu xadiiska cabdullahi bnu cumar waxaa ku jirtay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah eh, wa annii rasuulu llah wa yuqiimu الsalaata wa yu'tu zakaa ilaa ay salaadana ka tukadaan oo salaada ay ka ogaan oo ka toosiyaan zakadana ay ka bixiyaan saddexdaas markay sameeyaan markaas kadib ay iga badbaadsadeen dhiiggoodii maalku laakiin saddexdaas mid ka mid a inta uu ka maqan yahay waa la dagaalamaa xadiiska boqol iyo afartan iyo afaraad can cabdillaahi bni abi awfa ana rasuula allah sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka ilaahi fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaar ka mida yacni ghasawaadkiisii qaar ka mida ayaami wuxuu la jeedaa ghasawaadkiisii qaar ka mid ah allatii ayaamaha solaqiya fiiha alcaduwa ayaga dhexdooda cadowga uu kula kulmay intadara nebigu waa sugay marka ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wsalam rasuulka ilaahay annadaas khabarkeedu intara intadara waay halkaasi ku dhace ana rasuula allah rasuulka ilaahay salى اllahu alayh wasalam intadara waa sugay fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaar ka mid ah allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduw cadowga dhexdooda uu kula kulmay waa sugay xataa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay ka iilato qoraxdu wuxuu u kaadiyey yani gelinka hore nabigu dagaal ma geli jirin hadduusan subaxda hore dagaal gelin laakiin barqo dagaal ma geli jirin nabigu sal allahu alay slam waa u kaadi jiray ilaa qoraxdu ay ka zuusho oo salaada duhur laga tukado xataa maalat shamsu ilaa qoraxdu ay ka iilato oo ay u dhaqaaqdo xagga qorax u dhac hooskuna uu dha- u dhaqaaqo xaggaas iyo bari uma qaama fi nnaasi nabigu sal اllahu alay slam dadka dhexdooda ayuu istaagi jiray oo u khudbay jiray faqaala wuxuu dhihi jiray ayuha nnaasu yaa ayuha nnaasu dadow laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanina cadowga mar haddaan arki lahayn ha dhihinina ha degdeginina in laydin jebin doono iyo inaad wax jebin doontaan ma kala taqaanaan waa imtixaan imtixaana lama degdegsado laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa'a alcaduw cadowga la kulankiisa ah waxba ha dhararinina wasalu allaha ilaahayna weydiista alcaafiya caafimaad ilaahay inuu idin caafiyo oo imtixaan iyo balaayo idinka caafiyo ilaahay weydiista faidaa laqiitumuuhum laakiin haddaad la kulantaan oo ilaahay uu qadaro inaad fooda isdartaan fasbiruu sabra markaas markaasaa sabar loo baahan yahay adkaysta waclamuu ogaadana ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda ayay ka hoosaydaa jannadu qofkii seeftaasi ay ka kormarto oo ay ku dhacdo qofkaasaa janno helaa waclamu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hararkooda inay ka hoosaydo uma qaala nebigu wuxuu dhahay sala allahu calayhi waali wasalam waa ducaynaye allaahumma yaa allaahu ilaahayow munzil alkitaabi yaa munzila alkitaab allihii kitaabka soo dejiyayow wa mujriya asaxaab allaha daruuraha kaxeeyow oo daruuraha socodsiiya wa haasima alaxsaabi isbahaysigii allaha jebiyayow axsaabtii isu soo bahaysatay nabiga sala allahu calayhi waala wasalam iyo saxaabadiisa magaalada madiina inay ku tirtiraan allihii jebiyayow ihzimhum ilaahow kuwa naga soo horjeeda jebi wansurnaa calayhim rabbi oo nooga hiili oo nooga gargaar saasuu nabigu sala allahu calayh waali wasalam uu ku ducaynaya xadiiska boqol iyo afartan iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi kullu sulaama min annaasi xubin kasta oo dadka ka mid ah kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaatay calayhi sadaqatun sadaqaa korkiisa ahaatay sadaqaa lagu leeyahay xubin kastoo jirkaaga ka mid ah kulla yowmin maalin kasta ayaa sadaqa korkiisa ahaatay tadlucu fiihi maalinkaas dhexdiisa shamsu qoraxdu ay soo baxdo maalin kastoo qoraxdu ay soo baxdo tacdilu bayna annaasi dadka inaad heshiisiido aad dhexdhexaadido sadaqatun waa sadaqo وتuciin الrajuلa mase yuciin الrajuلa saasaa idin qoran saasaa idin qoran marka yacdilu waa in laga dhigo marka yacdilu inuu dhexdhexaadiyo bayna الnaasi dadka inuu dhexdhexaadiyo sadaqatun sadaqay u tahay qofka wayuciinu rajula ninka inuu u kaalmeeyo calaa daabatihi daabadiisa gaadiidkiisa inuu ugu kaalmeeyo fayaxmila oo uu qaado calayhaa daabada korkeeda uu saaro ow yarfacu ama uu soo qaado mataacahu alaabtiisa calayha asagoo daabada korkeeda saaran u soo dhiibo sadaqatun an sadaqo nabigu sal allahu calayh waali salam wuxuu leeyahay haddii qof gaadiid fuula gaadiidka aa saarto intaad hoos ka gasho kor gaadiidka aa u saarto gaadiid keligiis ma fuuli karo waa gaadiid dheer intaad hoos ka gasho aad kor u qaado gaadiidkii aa saarto ama isagoo gaadiidkii saaran alaabtiisii dhulka ka tiilay aad u dhiibto waa sadaqo wayuciinu rajula ninkiinu uu kaalmayo calaa daabatihi gaadiidkiisa fayaxmila ay fayaxmilahu asaga uu qaado calayhaa daabada korkeeda uu saaro ow yarfaca mataacahu ama alaabtiisa uu u soo dhiibo calayhaa daabada korkeeda asagoo saaran sadaqatun waa sadaqo waalkalimatu ayibatu kelimada wanaagsan sadaqatun waa sadaqo oo qofka walaalkaa ah uu ku farxaa wa kullu khadwatin tallaabo kasta yakhtuuhaa uu u tallaabsado ila salaati salaada jamaacada sadaqatun waa sadaqo wa yumiitu ladaa cani ariiq jidka dadka muslimiinta ay maraayaan wixii dhib ah inuu ka leexiyo sadaqatun waa sadaqo boqol afartan iyo lixaad can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alayhi wala alihi wasalam nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam low yaclamu الnaasu dadku hadday og yihiin maa fi lwaxdati ama maa fi lwuxdati kelinimada waxa dhib ay leedahay maa aclamu inta anigu aan ka ogahay hadday ka ogaan lahaayeen maa saara ma socdeen raakibun nin gaadiid saaran bileylin habeen waxdow keligii ma socdeen nabigu sala allahu calayh wasalam dadka muslimiinta ah masaalixdooda ama mid adduunye ha aato ama mid aakhira ha aato ayuu ka shaqay jiray nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay qof keligiis yuusan safar aadin keligiis yuusan meel aadin wax kastaa qabsan kara isaga yaa jiro kara masaaqaniini kara mashaakil kalaa ku dhici kara cadowaa qabsan kara qofkii marka haddii sidaas uu noqdo qof kaloo la socotana aan la arag waa dhib nabigu marka wuxuu leey sala allahu calayh waala wasalam kelinimada dhibkeeda waxa anigu aan ogahay dadku hadday ka ogaan lahaayeen nin gaadiid saaran keligii habeen ma socdeen haddii ninkii gaadiidka saarnaa habeenka keligii inuu socdo nabigu uu ka digaa qof lugeyna maxaa u malayne waa ka sii liitaa marka kan gaadiidka saarana ileen roone low yaclamu naasu dadku hadday ogyihiin maa fi lwaxdati kelinimada waxa dhexdeeda ahaaday ma aclam inta anigu aan ka ogahay maa saara raakibun nin gaadiid saaran ma socdeen bileylin habeen waxdow keligii ma socdeen xadiiska boqol iyo afartan iyo toddobaad can cabdilaahi bni cumar yaquulu wuxuu leeyahay jaaa rajulu nin baa yimid ila اnabiyi sala اllahu calayhi wacala aalihi wasalam nebigu u yimid fastaadanahu nebiga ayuu idan weydiistay fi ljihaad inuu jihaadka aado rasuulka ilah inaan jihaad aadaan rabaa iyo idan saasuu ku yidhi faqaala nebigu wuxuu yihi sala اllahu calayhi wacala aalihi wasalam axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin aabbaha iyo hooyadaa ma nool yihiin qaala ninkii wuxuu uhi nacam haa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waala wasalam fa fiihimaa fa fii waalidayka labadaada waalid weliba waxbaa haddana loo sii qadaraa fa fii biri waalidayk labadaada waalid baarinimadooda fajaahid ku jihaad labadaas ku daaluu yidhi jihaad kale ha aadin aabbaha iyo hooyada hadday nool yihiin adiga jihaadkaagu waa inaad ayaga baarinimo iyo ixsaan iyo ayaga ducaa ka kasbato xadiisku marka wuxuu wuxuu muujinaa birulwaalidayni inuu ka horeeyo jihaadka ilaan ninkaa nabigu sala allahu calayh waala wasalam markuu yidhi jihaadaan aada nabigu wuxuu yidhi aabbihi hooya ma noolyihin markaasuu yidhi ha markaasuu wuxuu yidhi aabbahi hooyadaa ka tegine ayaga baarinimadooda iyo ixsaankooda intaasaa kuu jihaadahe ayaga xadiiska boqol iyo afartan iyo sideed can ibni cabaasin radi allahu canhuma annahu samica wuxuu maqlay annabiy sala allahu calayh waala salam yaquul oo dhaha laa yakhluwanna yuusan la kelin noqonin rajulu nin bimra'atin haweeney nin yuusan haweeney la keli noqon labadooda keligood ayagoo ah ajaanib kala ah yaysan keligood qol isla gelin ama meel cidna aysan la joogin keligood yaysan isla aadin laa yakhluwanna yuusan la keli noqonin rajulu nin bimra'atin haweeney ajnabi ka ah walaa tusaafiranna imra'atun haweeney aysan safrin ilaa wa macahaa maxramun qof maxrama inuu la socdo maahane keligeed safar yaysan iska aadin qof maxrama markaa waa inuu la socdo ama wiilkeedii ama miday eeddo u tahay ama miday habaryar u tahay ama miday ayay u tahay qof saasoo maxramkeeda ha la socdo faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah uktutibtu aniga waxaa la igu qoray oo la igu daray fii qaswati kada wa kada dagaalka noocaas iyo noocaas ah ciidanka aadaa baa la igu daray saasuu yidhi uktutibtu aniga waxaa la igu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka iyo dagaalka noocaas iyo noocaasa wakharajat wakharajat way baxday imra'atii haweeneyda xaajatan ayadoo soo xajine xaaskaygiin xajkay aaday qaalna wuxuu uhi idhab orod baxo faxuja soo xaji maca imra'atik haweeneydaada la soo xaji haweeneydaada ha dayicine haddii xajkii ay aaday raac oo maxram u noqo saasuu nebigu sala allahu calayh wacala aali wasalam haweeneyda marka haddii xaj ay aade waxaa fiican inay maxramkeeda ay wadato wax walbaa dhici kara ilayne xadiiska boqol iyo afartan iyo sagaalaad can abi muusa can الnabiy salى اllahu عalayh wعalى alihi wasalam abu muusa alashcari qaala wuxuu yidhi ثalaaثatun saddex qofoodba yu'towna ajrahum ajirkooda waxaa la siin doonaa maratayni laba mar laba mar baa ajirkooda la siin doonaa waa loo laalaabi doonaa ajirkooda الرجل kan koobaad waa nin تakuunu lahu الأmatu asaga ay u ahaatay haweeney adoon ah haweeney adoon ah ayaa u joogtay fayucallimuhaa diinka ayuu baraa fayuxsinu tacliimahaa waxbaritaankeeda ayuu hagaajinaa si fiican wax u baraa fayuxsinu wuxuu hagaajinaa tacliimaha waxbaritaankeeda wayu'adibuhaa waa edbinaa fayuxsinu markaasuu wuxuu wanaajinaa adabahaa edabteeda uma yuctiquhaa kadibna waa xoraynaa fayatasawajuhaa kadib waa guursanaa markii hore milkulyamiinay ahayd xalaalay u ahayd laakiin markaan hadday xor noqotay waxay xalaal ugu noqon kartaa keliya inuu guursado markii hore addoonay ahayd waxbuu baray si fiican buu u edbiyey kadibna waa xoreeyey markaas kadib haddana guursaday laba mar buu marka ajir leeyahay marna ajir wuxuu ka helaa xorayntii uu xoreeyey marna wuxuu ajir ka helaa guursigii uu guursaday falahu ajraani ninkaas laba ajiruu leeyahay wa mu'minun wa mu'minu ahli lkitaab nin ahlu kitaaba oo mu'min ah alladii kaasoo kaana mu'minan mu'min ahaa iyo nin ahlu kitaab ah oo rasuulkiisii rumeeyey ama nebi muuse ama nebi ciise waa rumaysnaa uma aamana kadibna wuxuu rumeeyey binabiy sala allahu calayhi waala slm nabiga ayuu rumeeyey falahu ajraani laba ajiruu leeyahay ajirna wuxuu ka helaa rumayntii uu rumeeyey nabigii loo soo diray oo nabi ciise ahaa oo nabi muuse ahaa ajir kalena wuxuu ka helaa nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam oo risaaladiisu ay nasakhday ambiyadii isaga ka horeeyey dadka loo soo dirayna isagu uu ka mid yahay rumaynta uu rumeeyey ila nebigu sala allahu calayh waala wasalam waxaa loo soo diray dadka caalamka ku nool noocay doonaan ha ahaadeen ambiyadii hore qoom khaasaha loo diri jiray laakiin nabiga sala allahu alay wasalam waxaa loo soo diray carab iyo cajam madow iyo caddaan wixii dunida ku nool oo dhan ama ahlu kitaab ha ahaadeen ama majuus ha ahaadeen ama carab ha ahaadeen ama nooc kale ha ahaadeen nabiguna sala allahu calayh waala wasalam wuxuu yidhi nin ahlu kitaabka ka mid ah oo aniga risaaladeeda maqlay oo aan rumayn ma jiro ilaa hadduu jiro maalinta qiyaama ahlunaaru ka mid yahay ahlunaaru noqona maalinta qiyaame maxaa yeele ambiyadii isaga nabiga ka horreeyay sala allahu alay wasalam way sii sheegeen nebi maxamed inuu imaan doono wayna usii dardaarmeen inay rumeeyaan haddii marka uu diido waa ahlunaar waalcabdu aladii yu-addii xaqa allah iyo addoonka xaqa ilaahay gutay waa addoon nin uu leeyahay xaqa ilaahay ayuu gutay waa caabuday wayansaxu lisayidihi sayidkiisana waa u khayr miiray danihiisuu ka shaqeeyey sayidka waa ninka isaga iska lahaa falahu ajraan laba ajruu leey ajarna wuxuu ka helaa naseexada uu u naseexeeyey sayidkiisa ajarna wuxuu ka wuxuu ka helaa xaqi ilaahay oo uu gutay xadiiska boqol iyo kontonaad can ibni cumar cabdullaahi ibni cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aali wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can qatli nnisaa'i waasibyaan dumarka iyo caruurta gaalada in la dilo ayuu nabigu reebay sala allahu calay wasalam xadiiska marka sabab buu lahaa cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi dagaaladii nabigu uu galay sala allahu calayhi wacala wasalam qaar ka mid ayuu wuxuu arkay haweeney meyd ah oo la dilay marka wuxuu yidhi nabigu sala allahu calay slam markaas kadib wuxuu mamnuucay oo uu dadka muslimiinta ka reebay haweenka iyo caruurta iyo dadka da-da ah iyo in la dilo markii nabigu uu ciidan dirana waa la dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray magaca ilaahay ku duula qofkii ilaahay ku gaaloobay qofkaas la dagaalama caruurta dilinin haweenka dilinin dadka da-da ha dilinin saasuu dhihi jiray saasuu la dardaarmi jiray xadiiska boqol iyo konton iyo koobaad can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala wslam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi innii amartukum anigu waxaan idin faray an tuxriquu fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad dishaan inaad gubtaan ayaan idin faray innii amartukum anigu waxaan idin faray an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan binnaari dab aad ku gubtaan laa yucadibu bihaa naartaas ila allahu cid aan allahin wax kuma cadaabto fain wajadtumuuhumaa haddii labadooda aad aragtaan oo aad la kulantaan faqtuluuhumaa dila nabigu sala allahu calayh waala wasalam saxaabada qayb ka mid ah ayuu diray wuxuu yidhi hebel iyo hebel haddii aad aragtaan oo aad la kulantaan dab intaad qaadataan ku guba ilaa ay dhintaan kadib waxayaa soo degay nabigu waa wacay wuxuu yidhi soo laabta soo laabta wuxuu yidhi hadday waxaan idin faray hebel iyo hebel inaad dab ku gubtaan lamana ogola maxaa samaynaysin haddii aad aragtiin dilow yidhi laakiin gubitaan ma jiro marka dab in wax lagu cadaabo nabigu sala allahu calayh waala wasalam waa reebay aktar min xadiid can anasin xadiiska boqol iyo konton iyo labaad can anas ibni maalik radi allahu canhu ana rasuula allah صلى الله عليه وعلى وسلم رسولك إلهي دخل عام الفتح سنة كيف رشدة أيوه قال مقالة مكة دخل عام الفتح دخل مكة مكة يقال عام الفتح وعلى رأسه أيضا النبي قال ماذا حيسى المغفر كوفي بريد أيوه جرتو ماذا كوفي بريد أيوه جرتي واحد كم وقت مركز نوصل محرم هاين مقالة مركز مركز قلعي محرم ما هاين لغوف محرم إنه ماذا حد دوال الله ما وقلعي فلما نزعه نبي كوف برادي مركو اسكسيبه جاء رجل نبا ويمت فقال وحر يا رسول الله إن ابن خطل ننكي عبد العزى ابن خطل لديه جري متعلق وحو كل جاي بأستار الكعبة كعبة داهية ذي ذي كل جاي قال وحر اقتلوه دلا نن كان عبد العزى ابن خطل بالديه جري نن مسلمه أها وقدم بوار الدوبي نبي صلى الله عليه وعلى وسلم iyo saxaabadiisa ayuu caayi jiray nin muslimana waa dilay wuxuu ka mid ahaa dadkii dembiilayaasha ahaa oo nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam markii magaalada maka la qabsanaya uu yidhi yaan la dayn xataa haddii kacbada daahyadeeda ay ku dhigaan nabigu wuxuu yidhi yaan la dayn isaga iyo cikrimin abijahal iyo rag badan ay ahaayeen ninkaani wuxuu isiri kacbada daahyadeeda haddaa ku dhegto waa ku baxsane nabigu marka wuxuu yidhi hala dilo isagoo meesha ku dheganaa la dilay cabdicuzaa ibni khatal cikrima ibnu abi jahl isagu waa cararay markii dambe haweenaydiisii ayaa keentay nebigii ammaan uga qaaday cikrima waa soo islaamay waxasuna islaamuhu islaamnimadiisina waa fiicnaatay raggii noocaas ahaa ayuu marka ka mid ahaa ninkaani inabna khatale ninka ibnu khatal ah mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada daahyadeeda faqaalna wuxuu uqtuluuhu dila oo maxay ku bannaanaatay haddaba ila ilaahay wuxuu yidhi waman dakhalahu kaana aamina qofkii gala waa aamin maxaa marka nabigu u baneeyey sal la slm ninkan dhiiggiisa in kacbada dhexdeeda lagu daadiyo waxaa dhici kartaa saacaddaas inay ka mid ahayd saacaddii nebiga loo baneeyey kacba dhexdeeda inuu kacbada dhexdeeda iyo xaramka dhexdiisa inuu ku dagaalamo ilaa nebigu sal allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu yidhi xaramka magaalada maka ilaahay wuxuu xurmeeyey markii uu cirka iyo dhulka abuuraayey ilaahay baa xurmeeyey lama ogola meeshaas dhexdeeda in dhiig lagu daadiyo in lagu dhex dagaalamo lama ogola anigaa la ii ogolaadayuu yidhi inaan ku dagaalamo oo meeshaas dhexdeeda aan wixii jooga kula dagaalamo waa la ii ogolaaday haddana waktigii la ii ogolaa waa dhammaaday sideedii shalay ay ku soo laabatay saasuu nebigu sala allahu alay wasalam marka waxaa muuqata in nebiga loo banneeyey magaalada maka xaramkeeda dhexdeeda inuu ku dagaalami karo ilaahina wuxuu leeyahay laa uqsimu bihada albalad wa anta xillun bihada albalad yani xalaala u tahay oo waa ku dagaalami kartaa saacaddaas dhexdeeda inay hadaan marka laga yaabaa
xadiiska boqol iyo konton iyo saddexaad can ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu idhi dahaba farasun lahu faras asagu uu leeyahay ayaa ka baxsaday cabdullahi ibni cumar dahaba waxaa tegay farasun faras lahu asagu uu leeyahay faakhadahu lcaduw cadowgii baa qabsaday gacantay ku dhigeen fadahara calayhim lmuslimuun muslimiintii ayaa gaaladii iyo cadowgii ka adkaatay waa la jebiyey farudda calayhi waa loo soo celiyey faraskiisii fii zamni rasuuli illaah sala allahu calayhi waali slam rasuulka ilaahay intii uu noolaa gaalaa faras ka qabsatay gaaladii waa lagu duulay waa laga adkaaday faraskiioo la yaqaan ayaa gaaladii wixii laga soo qabsaday soo galay nabigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi cbdullahi ibn cumar ha loo celiyo sidiis yaa loogu celiyey xadiiska boqol iyo konton iyo afaraad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi takafala allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday liman jaahada qofkii ku jihaada fii sabiilihi jidkiisa qofkii jidkiisa ku jihaada ilaahay wuxuu damaanad qaaday takafala marka waa damaanad qaad takafala allahu ilaahay wuxuu damaano qaaday liman jaahada fii sabiil qofkii jidkiisa ku jihaada laa yukhrijuhu qofkaasoo gurigiisa uusan ka soo bixinaynin ila aljihaadu fii sabiili jidka ilaahay inuu ku jihaado maan wax kaleoo gurigiisa uga soo baxay ma leh wa tasdiiqu kalimaatihi kalimaadka ilaahay iyo ballanqaadyadiisana asoo rumaysan ilaahay muxuu u damaano qaaday bian yudkhilahu ljanna inuu ilaahay janno geliyo hadduu dhinto ow yurjicahu ama inuu ilaahay soo celiyo ow yarjicahu saas ma idiin qoran bas yurjicahu waa idiin qoran qof yaad uu godan tahay ma jiraa yurjicahu yaad ma ku godan tahay mase waa ku kordhigan tahay
ow yarjicahu ama inuu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa u soo celiyo alladii gurigaasoo kharaja minhu ka baxay ilaahay wuxuu u damaano qaaday in haddii uu dhinto janno uu geliyo haddii kalena inuu u soo celiyo gurigiisii uu ka baxay maca maa naala asagoo wata wixii uu soo gaaray oo min ajrin ajir ah ow qaniimatin ama qaniimo ah qaniimadii iyo ajirkii jihaadka uu ka helay asagoo wata inuu ilaahay gurigiisa u soo celiyo ayuu ilaahay u damaano qaaday maca maa naala isagoo wata wixii uu gaaray min ajrin ajir ah ow qaniimatin ama qaniimo ah xadiiska boqol iyo konton iyo shanaad can abi muusa qaal wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wacala salam rasuulka ilaahay baan u imid fii nafarin aniga oo ku dhex jira koox min alashcariyiin oo ashcariyiinta ah abuu muusa alashcari qabiiladaasuu ka dhashay marka dad ashcariyiin ah anigoo la socda ayaa nabigu nimid uu yidhi nastaxmilhu anigoo weydiisanayna inuuna siiyo gaadiid aan jihaadka ku aadno nastaxmilhu macnaheed waa saas ay nadlubu minhu alxamla annagoo ka dalbayna gaadiid aan jihaadka ku aadno faqaala wuxuu yidhi wallaahi laa axmilukum ilaah baan ku dhaartay gaadiidkaas idin siin maayo isagoo xanaaqsanay kusoo aadeen markaasuu wuxuu ilaah baan ku dhaartay ma idin siinaayo wamaa cindii agteedana ma aha maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaado waa kuwii ilaahay uga sheekeeyey fii suurati towba walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi soo ma ahayn tawallow acyunhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun wautiya rasuulu llah sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waxaa loo keenay binahbi ibilin geel qaniimo ah isla markiiba geel qaniimaha nabiga loo keeno uusan xisaabta ku darsan oo uusan filayn fasa'ala canna waana weydiye wuxuu yidhi war raggii ashcariyiinta ahaa oo hadda ay gaadiidka i weydiinaya aawayee xaggee aadeen faqaala nabigu wuxuu uhi ayna nafaru aawa kooxdii alashcariyuun ee ashcariyiinta ahaa xaggee aadeen faamara lanaa marka waa u nimid uu yidhi faamara lanaa nabigu wuxuu noo amray bikhamsi dawdin shan neefoo geel ah wuxuu yidhi hala siiyo waa noo amray wuxuu yidhi hala siiyo bikhamsi dawdin shan neefoo geel ah guri duraa oo baararkoodu ay cadcad yihiin oo kurusyada baarkiisu uu cad yahay falama indalaqnaa markaan baxnay qulnaa waxaan dhahnay maa sanacnaa war maxaan samaynay laa yubaaraku lanaa naloo barakayn maayo maxaa dhacay waxay leeyihin rasuulka ilaahay markii aan u imaanay oo aan dhahnay rasuulka ilaahay oo gaadiidna sii wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay idin sii maayo waa dhaartay haddana waana siiyey rasuulka ilaahay dhaartiisii waan hilmaansiinay marka waa in loo sheego haddii aansaan ku baxno naloo barakayn maayo farajacnaa ilayh nabigaan usoo laabanay faqulnaa waxaan dhahnay innaa sa'alnaaka rasuulka ilaahay waxaan ku weydiisanay an taxmilanaa inaad gaadiid aan jihaadka ku aadno aadna siido faxalafta waxaad ku dhaaratay allaa taxmilanaa inaadan gaadiidkaasna siinin afanasiita ma ilowday rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi lastu anaa xamaltukum anigu idinma aanan xambaarin yacni gaadiidkaas anigu idinma siine walaakina allaha xamalakum ilaahay baa idin siiyey gaadiidkaas aad dagaalka ku aadaydiin wa innii wallaah anigu ilaah baan ku dhaartay in shaa allah haddii ilaahay yidhaahdo laa axlifu ma dhaaran doono ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar ku dhaaran maayo fa araa markaan dhaarto kadib haddana ma arkaayo hayrahaa wax ayada aan ahayn khayran minha inuu ayada ka fiican yahay arki maayo ilaa haddayba dhacdo arrinkaas ataytu aladii huwa khayrun waxa khayrkaa baan la imaana wa taxalaltuhaa dhaartaydiina waa ka xalaalooba hawlin nabigu wuxuu lehy sala allahu calayh waala wasalam aniga haddii aan shay ka dhaarto shayga aan ka dhaartay hadday ii muuqato inaan sameeyaa inay fiican tahay dhaartaydi ku adkaysan maayo oo dhihi maayo shaygaas waa ka dhaartay ma samaynaayo saas ma dhahayuu leeyahay ee wixii khayrka ahaa oo wanaagga ahaa oo aan ka dhaartay ayaan samaynaa dhaartaydiina wuxuu leeyahy waa ka kafaaro gudanaa ilaahina wuxuu leeyahy walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaru watattaquu haddii aad dhaaratiin markii wax wanaaga qofku inuu ka dhaartaa dhici karta wixii wanaagga ahaay oo qofku uu ka dhaartay ma samaynayo maxaa yeele waan dhaartay yuusan dhihin oo ilaahay yuusan ka dhigin qofka wanaag iyo khayrka uu samayn lahaa ilaahay inuu ku gudban yahay uu ku aadan yahay ilahay wuxuu leeyahay ilaahay ka dhignina qofku marka haddii tusaale ahaan uu yidhahdo ilaah baan ku dhaartay qofkaas walaalkaya salaami maayo markii sidaasuu yidhi kadib waxaa usoo baxday walaalkiis inuu salaamahay inay khayr tahay oo sharci ay tahay waa dhaartay salaami maayo dhaartaydana ka kafaaro guduma halkaas yuusan taagnaanin maya wixii wanaagga ah waa inuu la yimaado dhaarta kafaaradeediina waa inuu la yimaado markaas wa innii wallah anigu ilaah baan ku dhaartay in shaa allah laa axlifu calaa yamiinin dhaar ku dhaaran maayo fa araa ma arkaayo hayrahaa wixii aan ku dhaartay wax aan ahayn wax kale ma arkaayo khayran minhaa inuu dhaarta ku adkaysigeeda ka fiican yahay ilaa haddayba dhacdo oo aan arko ataytu aladii huwa khayr waxa fiican baan la imaanaa wataxalaltuhaa dhaartaydiina waa ka kafaaro gudana yani
xadiiska boqol iyo konton iyo lixaad can ibni abi awfa cabdullaahi ibni abi awfa yaquulu wuxuu leeyahay asaabatnaa majaacatun gaajo ayaa nagu dhacday والله أعلم أعوى هالكاس النوجه وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم